أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba waxaan ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awoodda lihi doono toddobaadkan waxaana diiradda ku saari doonaa khilaafka karkaarada goostay ee ka dhex jira dowladda federaalka ah ee ku dul wareegaya muddoxileedka oo kasii dhammaanaya madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo ma dhici karaysaa doorasho waxaa marti inoo ah xildhibaan zakariye maxamuud xaaji cabdi oo ka mid ah baarlamaanka federaalka horeyna xilal kala duwan u soo qabtay islamarkaana xogogaal ah waxaa kale oo martida ka mid a aqoon-yahan xasan fiyooka cali oo si aada ugu dhuundaloola siyaasadda dowladda federaalka waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha منصور نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaannu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba sida horudhaca aad ku maqasheen barnaamijka waxaannu ku eegaynaa miyay dhici karaysaa doorasho u dhexaysa dowladda federaalka maadaama uu wakhtigu kasii dhammaanayo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kalena ay soo baxayaan waxyaabo tuhunno ah haddaba intaynan gudagelin lafagurka mowduuca waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin aannu ku sawirayno sida uu xaalku yahay waxaana inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan dowladda federaalka waxaa ka dhex xoogan xasarad siyaasadeed oo muddo soo taagnayd waxayse sii laba kaclaysay oo cidhka isku shareertay wixii ka dambeeyey sabtidii lasoo dhaafay goortaasoo uu madaxweynaha dowladda federaalka daahfur ku sameeyey kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka isqabqabsiga ugu weyn ee dowladda dhexdeeda ah waxa uu salka ku hayaa farmaajo iyo xukuumaddiisa oo uu wakhtiga kasii dhammaanayo iyo iyagoo doonaya inay muddo kororsi sameeyaan inta badan xildhibaanada ayaa ka soo horjeeda arrintan iyadoo sidoo kale ay diidan yihiin siyaasiyiin ay ka mid yihiin kuwa kursiga u xusul duubaya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore qaarkood lixdii bishan juun markii uu madaxweynaha furayay kalfadhiga baarlamaanka wuxuu la kulmay arbushaad iyo dhaleecayn iyadoo lagu yeeriyey firimbi jawiguna wuxuu ahaa sida tan waxaa sharaf ii ah in maanta oo taariikhda madaxweyne inaad hogaaminta ku fashila dib uga socotaa
xasan yare oo ka mid ah xildhibaanadii firimbiga ku yeedhiyey farmaajo ayaa sheegay sababta ku dhalisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku imaaday nationalism wadaniyad buu ku imaaday oo anti etoobiya oo la socota wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee muwaadin soomaaliyeed intuu jeebeeyey etoobiya u dhiiba wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya afar dekedood etoobiya u saxiixa oo ra-isul wasaaraha etoobiya intuu imaaday siiyey waa madaxweynihii aan ka hadlin diyaaraddii kusoo dhacday aan aan lagu riday baan rabaa magaalada bardaale waa madaxweynihii afarta sano uu joogay hataa khudbadiisa aan kusoo qaadin badda afar jeer dib loo dhigay haweenay xildhibaanada ah oo iyana ka mid ahayd kuwii intay kuraasta ku dul istaageen qaylinayay ayaa waxay farmaajo ku eedaysay waxyaabaha soo socdaa sababta keentay inaan madaxweynaha khiyaaliga uu ka hadlayo aan baarlamaanka uga dhex istaagtana waxay ahayd siddeeddii ditoor oo la dilay uusan ka hadlin mayd maxaa ugu dammeeyey baa la dhaha kala sii jiday kii xataa kama wa hadlin weli caada kama tacsiyadayn wuxuu yidhi sannadkii hadda lagu jiro labaatan iyo toddoba qof baa dhintay waana ogtahin maalin kasta meydka yaalla dhallinyarada iyo qof kasta everyday waxa dhacaya waxaa ugu dambeeyey msska naloo soo diray oo villa hargeyso intaa la eg layidhi ha la yimaado waxay ahayd iskool bulisi oo laga baqay hoobiyayaal waddanka nabaddiisa horta halkaasay maraysaa xasaradan ka dhex jirta dowladda federaalka ayaa waxaa lagu soo beegay hadal uu horey u jeediyey ra-iisul wasaaraha etoobiya oo hadda la sii daayey kaasoo sheegaya in madaxda dowladda federaalka iyo golayaasheedu ka aqbaleen in soomaaliya lagu biiriyo etoobiya ያደረግነው ቆይታ ከሶማሌው ፕሬዝደንት ከሶማሌው ጠቅላይ ሚኒስትር ከአፈ ጉባኤው waxaan la kulmay iyo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo afhayeenkii iyo golihii wasiirada macnaha waxa weye dowladdii oo dhan xubnaheedii kala duwanaaba la kulmay xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii buu la kulmay marka ayagiibu baan ku qanciyey buu leeyahay inaan hal dal oo midaysan in la noqdo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa inuu etoobiya kula soo heshiiyey inay ciidamo usoo dirto si uu awood ugu isticmaalo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada kasoo horjeeda muddo kororsiga uu damacsan yahay waana midda keentay inuu ka qaylo dhaamiyo shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka ra-isul wasaaraha etoobiya aad u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar mararka qaar ilaa xad la gaarsiiyo isku daraa noqonaynaa Eh, waxaan la soconnaa ciidamo aan ka tirsanayn eh, ciidamada emisom oo dowladaha deriska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dembiyo xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda federaalka wuxuu isana sheegayaa in dowladda federaalka ay ku fashilantay inay diyaariso doorasho waa ka soo dhammaaday wakhtigii afar bilood shan biloodaa dhiman wakhti wax lagu qabto uma dhinna dowlad sharciyadeedii dhammaatay dowladdii bedeledeeda aanay joogin jidkana aanay ku soo jirin oy soo muuqanin waxna soo maray ma aha isku soo wada duuba waxaa dowladda federaalka ka dhex jira khilaaf karkaarada jabsaday iyadoo maalin ka hor ay arrinta soo faragelisay safaaradda konteenarada iyo godadka ka samaysan ee uu maraykanku ku leeyahay xerada xalane taasoo amar ku bixisay inay isku keenaan maamul goboleedyada ilaa iyo hadda lama oga halka uu ku dambayn karo khilaafka iyo colaadda ka dhex oogan dowladda federaalka gudaheeda warbixintii maxamed cali aadan markana waxaan toos u gelaynaa falanqaynta aniga oo soo dhaweynaya martida marka horese waxaan ku horeynayaa zakariye maxamuud xaaji cabdi oo ka mid a baarlamaanka xildhibaan zakariye waad maqlaysay warbixinta xaaladana waad la socotaa su-aasha ugu horeysa waxay tahay ma dhici karaysaa doorasho doorashada inay dhici karto sidaan u jeclahay ama aan ula jiro waxaad ku garanaysaa meeshaad xildhibaan sakariye leedahay waxaan ka jeclaan lahaa inaad tiraahdo guddoomiyaha xisbiga garsoor ma garat doorasho waa dhici karta waana dhacaysa haddaa laydmo meel kaloo laga aadahayaana ma jiro waayo hadda waa dastuuri weeye doorashadu waxa weeye labadii gole oo barlamaanka ahaa golihii shacabka iyo aqalkii sare waxay baasgareeyeen ama ay muxuu ahaye ansixiyeen doorasho in la aado qof iyo codoo xisbiya ah multiparty system waxaa la yidhaha xisbiyada badan isla markaasna go-aankii noocaas ahaa madaxweynuhu waa saxiixa meel kale oo loo leexan karo innaba ha u leekaatee amar bini aadan shaqo kuma leh marka doorashaa la aadahayaa goorta iyo goormo iyo waktiga taasi waa arrimo kale weye laakiin doorasho waa in la aadaa uka waa tahay xisbi ah kolley adigu saad hadda ii sheegtay eh, horeyna aan ula socday xisbi ayaad guddoomiye u tahay axsaabta qaar waxay leeyihiin doorasho ma dhici karayso duruufo jira awgeed oo xagga ammaanka iyo inaan loo diyaargaroobin iyo meelahaas bay wax ka eegayaan arrimahaas adigu ma kuu muuqdaan miyaa maya fiiri caqabaad waa jiraan caqabaad anugu ma jiraan ma oran laakiin waxaan caqaba wax mar walba wax walba marka ugu horreysa wax walba caqabaad bay leeyihin markay horraanka tahay baana ugu daran caqabaadkeeda laakiin faa'iidada laga helayaa ka badan caqabaadkaas in la maro weeye la jiiro weeye waayo dowlad soomaaliyeed la heli mahayo haddaan doorasho xora loo dhaqaaqin annagu waxaan leenahay halkudheg xisbi haddaan nahay xisbiga garsoor halkudhegaygu waxa weeye ama doorasho ama dowlad la-aan labaatan sano anugu waxaan ahaa raggii cabta boundariska ahaa ama asaasayaasha cabta ahaa labaatan sano dowladda soomaaliya waxay dilla soomaaliya ula soo bixi laadahay u dhaafi laadahay dibdiisa wax badan baana arrintaas sheega waa ku celcelinaya wax kale maaha doorasho la-aanta weeye haddaan doorasho la helin dowlad ma jirayso dowlad haddaan la helinna dadka iyo dalka soomaaliyeed waan dhumahaya waayahay waxaan siinayaa eh, xasan fiyoke anigoo kuusoo laaban doona xasan maxaad halkaasi raacinaysaa eh, si guud ahaaneed hadalhayntu kolley ee arrintan bay u badan tahay eh, dowladdu horey waxay u ballan qaaday doorasho een, qof iyo cod ah ma kuu muuqdaan arrimahaas بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آه، الحلوان سكرية والسلام هيا إير هيا فوقان أبا أم أسلكه وعوي هرتا سعاشا هدي لقدا هيو معناها سيدا أي أو أو هلو يلنتا واه دورش ودعا كرتا هاشا دو يدعا كرتا يو يدعا كرتاي أو ودن دودا هلو قبل شري حول مغالا المقشة كميدا هلو قبل شري حالانا هلو قبل شري وحاسو عن دورش هلو مغعال هي laakiin waxaan malaynahayaa doorashada hadda isweydiin kanu waxa weeye waa doorashadii commitmentkeeda dowladdan hadda jirtaahi ay qaaday oo ahayd hal hal qof walba oo soomaali ihi inuu xaq iyo duruud u saamaxaysa u yeesho inuu codkiisa dhigto oo soo doorto dowladda iyo baarlamantariyaanka matalahaya iyo madaxweynihiisa marka su-aashu markay tahay taa dambe waxaa xaqiiqa ah mataqaanaa rabitaan waa meesheeda iyo yaa ka gaabiyey iyo yaa hortaagan laakiin waxa weeye ixtimaalka ay ku dhici kartaahi aad baa rajadiisu u yar tahay baan isleeyahay markay taas markaan aan meesha ka saaro waxa weeye dowladdiina way ballan qaado waxay leedahay doorasha dhacaysa xisbiyadiina hadda sida sakariye iyo aan arkayna waxay leeyihin doorashaan diyaar u nahay marka xaqiiqdii waxay tahay doorashada un dhacaysa tii one man one votka oo popularka ahayd ma ahani waa un doorasho qaab kale ahaan isleeyahay marka waxa keenay marka mawduucu inuu hadda muranku uu ku bilaaw ka jiro dowladda iyo mucaaradka waxa weeye dowladduna doorashada nooca ay tahay ay rabto inay qabato inay faahfaahiso ilaa hadda way ka gaabinaysaa iyaguna taasay doonayaan ku ogaadaan mucaaradka iyo qolooyinka mataqaan la ra'yigaahi waxaa la yidhaahdaa rules of the gameka oo ah doorashada dhacaysa wax faktarada ama cawaamisha qof waliba uu haysto uu ka ogaan karo inay masaalixdii tahay iyo id kale weeye warwarka socdaa oo dowladduna waxa ay u aragto inay haysato ay weli mataqaanaa rabto inaysan la wadaagin faahfaahinteeda cidna dadka kale oo macnaha quudaqaynahayaana ay walwarka ka qabaan wax qarsoon ilaa hadda inay hadhowto lagu tartami doono marka anigu waxaan u malaynahayaa taas weeye laakiin markaad dib u celiso waxay ku dhuranaysaa doorka iyo mawqifka ay qaadato waxa hadda loo baxshay beesha lixaad ama bulshada caalamka loo aqoon jiray oo ayadu aan ku masalo ninkii iska lahaa maqbaradda khamaarka kaziinada waxaa la yidhaahdo ninka iska lahaa isagu inuu nidaamkeeda iyo faasiili sidii lagu cayaari lahaa diyaariyaa laga rabaa laakiin cidda ku guulaysanaysa welwel badan kuma haysto mar haddii uu og yahay diilka inuu ayada ku dallacayo waa tahay marka waxa weeye anigu saasaan u arkaa doorashadii macnaha waxa alhaysta badan keenahaya doorashadii iyo waktiga iyo imkaaniyaadka hadda jira iyo doorashadii ahaa sababtoo waxaa la yidhahdaa free unfair baa la yidhahdaa free unfair baa asaas u ah marka waxaa weye free unfair sidaanu ognahay dowladda oo dagaal hal dhinaca kaga jirta waddanka ayaa ay tahay doorashada inay qabato waxaa kasoo horjeeda dowladgoboleedyo ururo la dagaalamahaya waxaasoo dhan oo isbaysi haysta waddanka intii sii badnayd macnaha meelo kamida ka taliya oo aan ku waafaqsanayn macnaha ama guud ahaan ama qaabka doorashada u dhexaysa gaar ahaan marka sidaas daraaddeed baa waxay keenaysaa beerada iyo shakiga waan kuu soo laabanaya waxaan siinayaa xildhibaan zakariye waxaa ugu dambeeyey oo hadlay siyaasiyiin badan oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii kale ee dowladdii ku-meel gaarka shariif sheekh axmed waxyaabo badan ayayna soo bandhigeen oo ku saabsan inaysan suuragal ahayn inay doorasho dhacdo arrimahaas maxaad ka odhanaysaa waa dhacaysaa doorasho anigu waxaan ku yidhi waktiga waa laga yaabaa in la yidhaahdo waktigee oo hadda lix bilood ama shan bilood baa hartay intaa bilood doorasho kuma dhici karto in la yidhaahdo duruuftaa jirta awgeed amdarada waxyaalahaas laakiin doorasho ma dhacaysaa mise ma dhacayso maahan su-aashu doorasho waa dhacaysaa sidaa xasan u fasirayana maahan waxaa dhacaya midaan ahayn doorashooyinkii hore doorashooyin maahayna waxay ahaayeen magacow bay ahaayeen magacow oo ah oday dhaqameedka ayaa qof la soo baxayay kii u dambeysana kow iyo konton qof oo jifa ah baa qofka magacaabayay oo kala reebayay dadka doorasho iyadu macno kale ay leedaha waxa weeye shacbiga in loo keeno sanduuqyo iyo warqado maran iyo xisbiya tastabaya dabadeedna sanduuqyadaas warqadaha la xariiqo lagu rido la tiriyo hadhowto cidda hesho adkaatana lagu dhawaaqo oo axzaab ah taas weeye midda anagu aan doorashada ula jeednaa in kale magacaabidbaa la yidhaahdaa khiyaantii dhexdaas ahayd oo annaga hadda qolabayadan hadda joogto waktigu ka dhammaanayo xildhibaanada ah tiina lakusoo saaray waxaa la oran jiray doorasho dadban garanaya in meel adinka doorasho dadban ka jirto garan maayo laakiin waxaa loo lahaa sidaas haddee dadka soomaaliyeed oo dhan ma soo dooran gobol ma soo dooran waxaa doortay sifo qabiil ah oo ama laf qabiil ah oo kow iyo konton qof ah oo lasoo xushay baa doortay waxaa loo bixiyey doorasho dadban doorasho dadban maahan magacaabidda ahayd tan hadda loo socdaa waa doorasho runa waxaa marka soo haray goorma iyo meelma iyo waktima goorma waxa weeye gooray noqotaba waa dhacaysaa laakiin waqti lagu laakiin waxaa dhici karta farsama waxyaalo farsamo ahaan inay weli maqan yihiin waan dareemayaa laakiin xildhibaan zakariye waxyaalahaasi baaxiyaan Cafwan.
oo sa- ma- bil- bilkii hadda labadii labadii kale oo ka horreysayba labadii madaxweyne hadda aad sheegaysa kuwoodii way daahayaan midna hal sano u qaatay midna lix bilood buu qaatay problem maaha mar haddii la yaqaano jidka loo socdo oo la aadahayo baahiddu wax weyn maaha ribadiyu waxay horta ugu heesaan reer xumaa rag kaa reebtay raagsan yahay ceeb ma leh ma garat waa gartay Eh, annaga marka lix bilood wax qaadanaya ama sanad qaadanaya in dowladda soomaaliya lagu burburiyo oo haddana laga soo bilaabo eh, meeshii laga soo bilaabi jiro belada ahayd oo la islaayo oo wixii cuduradii hadda waktiga zamanka uu baabi'iyey ilay hoggaan soomaaliyeed oo dadkaan heshiisiiyey ma jiro waxaa hogaamadaa oo dhan waxay ku fashilmeen ummadda soomaaliyeed oo isjecel oo israbtay inay isu keenaan waktiga ayaa iluusiiyey wixii u timahaa taas iyadaa laftigeeda baa maalin walba dhaawacii mindi inta la qaato dadka hogaamiyeyaashahay ay danqiyaan oo dadka ka danqiyaan si ay loo sii kala fogaado marka doorashadaasi waxay keeni doontaa in hal dowlada oo shacbiga soomaaliya doortay ee ay muxuu ahaa eh, halka cilladoo ay leedahay sida hadda xeerkeeda u qoran yahay waxa weeye waxaa la yidhi doorasho degaan ku salaysan taas waan usoo soconnaa een, xildhibaan zakariye laakiin arrinta meesha ku jirta intaanan xasan siin iyana waxay tahay qaar ka mid a ragga axsaabta ah ayaa waxay sheegayaan in een, eh, xataa madaxda dowladda ay doonayaan inay awood isticmaalaan oo ciidamo oo etoobiya loo yeertay een, arrimahaas ayaa aad loogu dhawaaqayaa taas maxaad ka odhanaysaa arrintaasi anin khatara weeye eh, anigu waxaan ogaa eh, dowladda hadda jirta eh, ra-iiskeeda madaxa ninka u ah waa joogay doorashadiisii Eh, waxaa lagu doortay dadka soomaaliyeed oo soddon sano sagaal iyo labaatan sano ama dhowr iyo labaatan sano sideed iyo labaatan sano ethoobiyan dusha ka saaraa kufsadeen marka madaxweyne farmaajo waxaa lagu doortay dalka kan inuu etoobiya ka xoreeyo waxaa nasiib darra ah maanta inay toddoba iyo toban kun oo ethoobiyaana oo aan amisom ku jirin oo aan meelna ka rejistarsnayn ay joogaan waxay doonayaan ma naqaan wax la yaab la weeye waxaanu garan karra maaha waa cambaaraynaynaa yeeli mayno ethoobiyan iyo kenyaan midna askartooda dalka iyaga inay joogto ama amisom ha ku jireen ama yay ku jirin cudurka aanu u kala bixi laanahay oo dowladnimadii u dheeraatay oo ay salka u dhigan ladahay oo amni darradu ay muxuu ahaa cirka isku shareertay oo dadka soomaaliyeed ay muxuu ahaa isu iman laayihiin cudurka ugu weyn waxa weeye labadaa ciidan oo labadaa dowladood ee darisku sheeg ah darisku sheeg waxaan u leeyahay dad soomaaliya oo ingiriisiiyey baan deris la nahay iyaga deris lama nihin dad ay haystaan oo isticmaalsadaan baan deris la nahay labadaa dowladood oo dad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed oo weynaaday haysta oo kana hadda damacsan cidda inta tuurta kusoo qaada soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya dhex keenaysa oona dad ii qabo oo dal ii qabo yeeli mayno Waa waxaan ka tahay.
xignaa dagaal Waa waxaan ka tahay.
xignaa muqaawamo haddeeraan sheegahayaa waxaan u sheegayaa dowladdaas anigu aan ku jiro xildhibaan shacay ma doonayno ciidan etoobiyaan iyo ciidan kenyaan dalka iyaganay joogaan mooshin baan geynaynaa barlamaankaan dhex geynaynaa waxaan doonaynaa ciidamadaas dalka iyaga in laga saaro maalintaasaa caafimaad noogu horey ciddaan garanayn intaas hadda waxba ma xukumi kartaba waayahay aan kuu soo laabto marka eh, waq- waqti badan ayaan ku siiyey oo dan aad kala leedihiin Mm.
waxba looma dirsado ciidankiisa keenintiisa iska daayay waxna lagama yeelo adduunka dhan weeye waata aan kuu soo laabta marka adeer waxaa ii soo laaban arrintaan qodobkaan u cilqabay baa taabatay meel baa iga baxo waa tahay waxaan doonaynaa Mm.
oo aanu ku dagaalamaynaa oo siyaasiyan haddaanu ku soo toogi weydo mooshin la keeni waayo mooshinka la isku raaci waayo aanu muqaawamo ka xignaa ciidamada etoobiya iyo kenya dalka iyaga looga saaro dagaal baan la gallay waa ka adkaanay maalin walba mid baa dusha soo saaranaya muxuu ku falayaa dad soomaaliyeed buu madaxu yahay muu iyaga kalsooni ka doono muxuu ku falayaa etoobiya muxuu kenya ku falayaa
waa tahay soo shabaab maaha wa- waxay leeyihin naga celiya dhalinyaro soomaaliyeed wey annagaa leesiin kara no no ethoopia no kenya
waayahay xasan ayaan siinayaa xasan shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka hadal aan horey looga baran oo yaro kulul ayuu isticmaalay wuxuu yidhi eh, etoobiya taariikh cadaawadeed ayaa naga dhexaysa dalka ayay kusoo xadgudbeen mana ogolaanayno hadalkaas muxuu ula jeedaa bay kula tahay ma kaambeen iyo olole siyaasadeed mise dhab bay ka tahay
wuxuu yidhi ninbaa waxaa laga sheegay haddii aji kii kuu warramaba qaansada qurqurka uga bixi yaa ku qaban macnaha waxa weye soomaalida nin walba oo kuu warrama yacni wuxuu asagaa issharraxayo weeye oo dabcan been buuna isku sharaxayaa marka waxaa waxay la mid tahay hadda een, sheekh shariif anigu hadda gabay waxaa jira anigu aan tigshay oo isagiiyo ku saabsan een, hadda beni dhacyayntaas iyo gadgadoonkiisaasoo ay ku jirtay gaalku daraa keenay buu ii gurbantum yacni waxa weeye bal midkii inta ka daba tegey xabashidii laga adkaaday markuu madaxweynihii noqday ka daba tegey oo isagu u yeertay oo soo garamariyey amisom iyo sharciyadeedii ayaa hadda wuxuu kuleeyahay maqa wuxuu rabaa in dadka ku beerdilucsado etoobiya mataqaana soo gelaysa ani waxa weeye midda macnaha lahoo yani konsaanka ka tarjumaysaa walwalka soomaalida ay ka qabto etoobiya iyo xaqiiqdu siday tahay waa mid hadda sikiriya uu ka sheekeeyey laakiin aniga hadda markii aan doorashada shakiga gelinahayey waxyaalaha aan ku lahaa farsamo ahaan ayaysan iswaafaqayn waxa weeye madaxweynaha ay mandatekiisa tahay inuu doorashada hirgeliyo oo free and fair uu qabto doorasho ah ayaa haddana sida hadda shikiriya uu ka sheekaynahayo ciidamo intaa la-eg oo etoobiyaana waddanka ugu yeerahayo oo soo gelinahay waxaan marka iswaafaqaynin ciidamo shisheeye oo aad ku danaysanayso oo dadka mataqaanaa aad ku caburinayso soomaalida ah iyo dimuqraadiyad iyo xorriyad aad tiri mataqaanaa waa lagu waa laisku dooranhaya halkaas way iska diidan tahay waxaa isdiidan eh, juqraafi ahaan dhulka hadda amarkeeda gaadhsiisan yahay dowladda oo ay ka hirgelin karto waxyaalaha ay rabto iyo macnaha shacabka soomaaliyeed baaxaddiisa iyo dhulkiisa marka la isbarbar dhigo doorasho sharci ah oo cod macnaha sharci ah oo man- mandate ee xalaala siinaya ninkii ku soo baxa way adag tahay say uga soo baxdaa iyadana inkastoo ay u badan tahay do- bulshada caalamka inay soo farageliso oo soo yara jujuubo dowlad goboleedyada iyo oo een, aan kuu sheega ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu waxa weeye qola walba doorashaan rabnaa weylaada waa runteed laakiin doorashada ayagoo ay maamulaan oo ay domineed gareeyaan oo maxsuulka ayagoo ay rabaan uu ka soo baxo ayaa qolo waliba rabtaa isku ujeedana ma aha isjiidadka iyo waxa keenahayana waa intaas ninka hadda mataqaanaa een, baarlamaanka ku jira oo bilmasel mataqaanaa eh, firimbiga yeerinhaya iyo ninka madaxweynaha taageersan mid walba hadafkiisu waxa weeye kursigiisa siduu ku xaqiijin lahaa teeranku soo socdo laakiin wax shacabkii soomaaliyeed adeegoodii ku maqan oo dariiqii loogu talagalay uga mira dhalinaya way adag tahay maxay noqon lahayd waxay noqon lahayd dowladdu inay jawi nabadeed oo doorasha ku dhici karto oo saldhig ay u tahay jawi siyaasadeed oo laysku afgarto uu- uu ka horeeyo oo dagaalka mataqaanaa nabad lagu raadiyo oo lagu raadiyo mataqaana dowlad goboleedyada eh, mataqaana anigu dowlad goboleedyada iyo waxaa symptomka burburka waddanka ka jira ayaan u arkaa ujeedka laga lahaa dhisidoodana waxay ka mid ahay taasi ay usii waarto oo mataqaanaa si eh, dowladda dhexe ay daciif u noqoto waddankaana usan weliga u madax banaanaanin in macnaha dowlad goboleedyada la imbaawer gareeyo oo macnaha soomaaliya oo dhan waxaa looga daleeyahayna barnaamijkii la dagaalanka argixisada ah oo qabiil walba meeshiisa inta lagu hubeeyo la yidhaahda adinku argixisada dhinaciina ka gala Eh, dowladda dhexena mataqaanaa eh, wig laga dhigo maxaa yeelay dowladda dhexe hadday dowlad goboleedyadu isku daabnaadaan oo ay xoog yeeshaan waxaa meesha ka baxaysa saxiix yaroo bilaasha in laga helo oo xoogaa inuu daali wigiisa uu ku fadhiyey marka barnaamijkan oo dhan hadda tobankii sano u dambeeyey lagu shaqaynayey anigu waxaan u arkayay barnaamij chatham house lagu soo bandhigay oo brutan brutan brown meel la yidhaahdo ay soo bandhigto maraykana ayuu ahaa oo la fulinhayey si kastoo hadda ayada laftirkeedii ay arrin kale soo jeedisay oo waxaas inayna shaqaynayey oo ay u baahan tahay weji cusub in la galo waa tahay ay ay soo bandhigtay waa tahay soo ururi marka ha waxa weeye doorashadu iyo maxaan ku yidhaahdaa xisbiyadan hadda ama madaxweyneyaasha hore ha ahaadeen ama kuwa kale ah waxaasoo dhan waxa weeye wax saamayn badan ku yeelan doona waddanka ma aha waddanka haddaan si practicala dhibka jiro iyo dagaalka looga loo loo loo xallin oo aan ciidamada sheega laga saarin oo aan dib u heshiisiinu dhicin waxa weeye ama ha lays doorto ama yaan lays doorin laakiin isbeddel soo baxayaa ma jiro waa tahay wa- doorashada iyo waaya isbeddelku waaya waa inuu halka qof halka walba igu oo sin aan Soomaali ah oo aan Soomaaliya qayqaybsano meesha- xasan aan qayqaybsano waan kuu soo laabanayaa zakariyow waxyaabaha kale ee xilligan ee la hadalhayo doorashada ku soo aaday waxaa ka mid a iyadoo hadda baraha bulshada ee internetka aad ee looga hadalhayo hadal horey looga duubay ra-iisul wasaaraha etoobiya laakiin hadda isagoo dhammaystiran la baahiyey oo aan rajeynayo inaad aragtay oo uu leeyahay waxaan la kulmay een, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha dowladda oo baarlamanka aad ka mid tahay uu ka mid yahay waxay ii ogolaadeen buu leeyahay in soomaaliya lagu daro etoobiya maxaa loogu soo beegay bay kula tahay een, xilligan xasaasiga ah codkaas oo markii hore dowladda etoobiya ay qarisay
eri horta barlamaan lama kulmin kulmina waa beentiisa oo isaga problem etoobiya ka haysaba wuxuu rabaa inuu yidhaahdo eh, hawshaas weyn baan qabtay bad baad yeelanaysaan oo soomaali oo dhan baan qaadanay Eh, hadalkiisa inta ka runtaa baan kuu sheegaya waxaa runkaa inay madaxweynaha isarkeen ra-iisul wasaaraha isarkeen wax lagu heshiiyey waxa lagu heshiiyey aan barlamaanka la keenin golaha wasiirada la keenin ay u dhaqmeen madaxweynihii ra-iisul wasaaruhu dukaan ay leeyihiin oo kale dalka soomaaliya dukaan waa ku celinayaa dukaan ay leeyihiin ma yeeli karaan sharcina maaha waana xeradhaaf waana dembi inay heshiis galaan soomaaliya aan baarlamaanka la keenin oo aan golaha wasiirada la keenin oo laga ansixin annagana wax naloo keenay iyo wax naloo sheegay ma jiro idaacadahan waxaan ka maqalay afar dekedood baa la siinaya waxaan ka maqalay madaxweyne hore economic integration yacni eh, isku midmid dhaqaale Dee isku midmid dhaqaale waa dhaqaaluhu isagaaba siyaasadda xukuma madaxweynehan ka maqalna annagu arrintaas waa arrin khatar ah waa arrin aan sa- shacbiga soomaaliyeed yeelaynin waa arrin ku jawrfal ah degada loo dhiibtay oo adeega ummadda soomaaliyeed ah ninkaasina sir buu fashilay sirtaa uu fashiliyey waxaan ka rabnaa baarlamaan ahaan iyo ummadda soomaaliyeed horteeda in madaxweynuhu inta soo istaago uu yidhaahdo uu caddeeyo wixii ka jira waxay mudanaysaa khayaano qaran bay mudanaysaa khayaano qaranna waad ogtihiin dembigeedu waxa uu yahay qofka xilka haya madaxweynuhu laba qodob keliya ku dhacaa khayaano qaran iyo soo gudan waayo xilka oo cudur ku dhaco ma maqlaysaa Sida- cudur la gudan waayo marka arrintaas abay baa sheegay abay public buu sheegay anigu amxaariga ma aqaanin laakiin niman baa waan raadiyey markii arrinta la ii sheegay isaga amxaariga fasir yaqaan baan ula tegey waxay yidhaahdeen wuxuu leeyahay soomaaliya anagu waa soomaaliyaan keenay anigu nimanyo maxaa iga rabtaan marka tigreegaan kacsan iyo amxaaradan kacsan iyo oromadan ku kacsan iyo ku daminayaan haddii aysan jirin publicly ma u sheegeen wuxuusan marka garanayn dalka laba qof ma leh toban qofna ma leh annaga barlamaanka xataa haddaan galabtiinta la qabto labada boqol iyo siddeetan iyo shanta xildhibaan iyo afar- konton iyo shanta muxuu ahaa konton iyo afarta eh, muxuu ahaa aqalka sare ah inta isu nimaano aan aan etoobiya waxaanu siinay waxaa iyo waxaa iyo waxaa ma siin karo sharcina maaha maindhiidka iyagana kuma jirto awoodda iyadana kuma jirto xataa shacbiga soomaaliyeed dowladuu doortay iyo madaxweyne uu doortay taaka dhulka soomaaliya ka mid ah ma bixin karaan waayo kuma jirto maandhiidkooda maandhiidkooda waxa weeye maandhiid waxaa loola jeedaa mas-uuliyaddooda saarna waxa weeye inay dadka iyo dalka u shaqeeyaan wixii dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo diinta kasoo horjeedana aysan samayn mana samayn karaan umana umana umana idmanaan allaaba waa annagoo dadbane dowlad dadbane marka waxa weye arrintaas waa arrin khatar weeye arrintaas waxay midaynaysaa dadka soomaaliyeed waxay muxuu ahaaye so- eh, eh, naga way ku fidaysaa gudashada waajibaadka dowladda soomaaliyeed madaxweynlaanta waxaan rajaynayaa wixii etoobiya ku saabsan iyo joogfalka soomaali ay ku hayso ama ama soomaali jawaasiisa ha noqoto ama cid kale ha noqotee mar walba shacabka soomaaliyeed way sii dhaweynaysaa midnimada ummadda soomaaliyeedna way sii adkeynaysaa waayo annagu aan diriro dhaqanka iyaga ahaan jiray geelaan ku diriri jiray gabdhahaan ku diriri jiray daaqaan ku diriri jiray biyahaan ku diriri jiray haddana duga markaan diriro dayrta heshiis baan ahaan jiray dalka iyaga laakiin uma aanaan ogolayn inaan in ethoobiana qabsato ama cid kalena qabsato arrintaas waana midaynaysaa ciddaa loola jeedo oo ninkaasi magacaabay oo aa nimanka xukunka haya bila soomaaliya jooga inta goori goor tahay ana hor yimaadeen banaanka hayse soo dhigeen hadday isa soo dhigi waayaan oo aamusaan asukuut calaamata ribaa baa la yidhahda waxa uu sheegayo abay shibi warali laakiin anagu hadda boqolkiiba boqol kuma timbarayn karo karo waayo nin baa sheegay ninkaasi saacid buu la jeedi karaa inkastoo on the ground reality yani xaqaa'iqta waxa yaallaa ay yihiin ciidamadan sheegaya inay dalka joogaan arrintaas khatar wey waa tahay waa ka digaynaa dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha ee waxaan siinayaa iminka xasan isla arrimaha taagan markaan sii ambaqaadno gaar ahaan xasaradaha siyaasadeed waxaa war soo saaray safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya iyo sidoo kale ergeyga qaramada midoobay waxaa dowladda federaalka ah la faray in ay isku keento maamul goboleedyada iyadoo dhanka kale la taageeray kulankii baarlamaanka ee buuqa faraha badan uu ka dhashay e maxaad is leedahay maraykanka iyo u n-ka way ku dhalisay inay xoogaa yaro kasoo sikadaan madaxweynaha oo dhinacyada kale ay la saftaan taa laftirkeeda anugu hadda ma xaqiijin karo oo waa uun sida loo fahmo dhaqdhaqaaqa socda qof walba wuxuu uu ka fahmay ku xiran tahay waa qabaa shakiga ma intuu rooba haygu la ekaado laakiin macnaha de waanan un xaqiijin karin maxaa yeelay sida lagu yaqaano nimankaanu nin walba qolo walba markay u tagaan inta badan ayagay raaligeliyaan hadba qoladay markaa la joogaan oo statementiga ay soo saarahayaan ay u badan tahay inay favor u tahay lagana yaabo inta badan wixii ay ka wada hadleen markay u tagaan iyasa xaqaa'iq badan lalahayn oo hoos looga wada hadlay laakiin waxyaalo macnaha haddaan qadarno inay sidaa tahay kow waxaa jira faham guud oo bulshada caalamka iyo soomaaliduba inta badan ay hadda iska dhaftigareeyeen oo ah nin walba inuu teeram dhammaysto laakiin uusan dib u soo noqon nimankaan hadda dal soomaaliyeed ma wadaan kuwan bulshada caalamka laleeyahay noocyadooda kala duwan laakiin in la maaweeliyo ummadda ayagaa farsamo yaqaan ugu ah oo si ummaddu hadda wadcigaa lagu jiro ay u qabatinto ama meesha loo wado iyo dadiilo loogu abuuro nimankan ayaa farsamo yaqaan waxa weeye ninka bilxaqiiqa james iswan shaqadiisu taa weeye dadka soomaaliyeed in macnaha loo haweeliyo dhibka ka jira meesha oo la yidhaahdo waxbaa laydii qabanhayaa waana waxa hadda doorashada macnaheedu yahay oo doorashadii iyadoo aysan haba yaraatee dadkii soomaalida ahaa wax kala saameyn ayan ku yeelanaynin allaahuma kuraasta cidda kala bedelata mooyaane ayaa haddana waxaa laleeyahay doorashaa lagu qabanhayaa oo balaayiin baa lagu baxshay dollar oo mashruucaas sayna u shaqaynaysaa ah mashruuca hadda loo yaqaano xalane oo waddanka hadda isagu haysta oo kobeshkasta haysta ayuu wuxuu yahay public relation waxa la yidhahda ninkan james iswan hadallada uu soo saarayo waxa weeye guud ahaan ummadda soomaaliyeed ayuu mataqaanaa shaabashaabaynaya wadciga dhabta ah oo lagu jiro ayuu mataqaanaa ka suuxinaya baan isleeyahay xaqiiqa dhabtaas taa weeye midda kalena waxa weeye nimankan hadda dowlad goboleed iyo dowladda dhexe miday tahayba canaanta markaa la canaananayo canaanta markaa la canaananayo waa canaan waayeel oo la rabo mataqaanaa waajib laga sugahayo ama dan la rabo inay fuliyaan inay la jaan qaado fulinteedii sidaas daraaddeed haddaanu hadda qadarno bilmatel dowlad goboleedyadu inay diidanaayeen mashruucan dalqashada oo hadda sakariya uu noo sheegay lagama maarmaan inuu yahay inuu dhacayo haddii marka dowladda bulshada caalamku ay tahay inay kusoo qanciso dowlad goboleedyada hadda diidan inay kasoo qayb galaan dowladda samada ay ku wado doorashada waxa weeye de in dowladdii dhexe la canaanto oo markaas iyo ay xoogaa lagu sasabo in arrintii waxay tabanahayeen wax laga qabanayo oo sidii markii hore ay u kala boodsanaayeen runtii kasoo dhawaanayso oo ama fan safety wax la yidhaahdo iyadoo lagu qasbi karo haddaadan wari heshiis kasoo qaybgelin eh, waxaan kaa doorsanaynaa biilka la dhihi karo yaa haddana fan safety wax la yidhaahdo oo yani wejiga loo qurxinayo waa tahay ma way dhici kartaa dhankaasna waa midda keentay hadda inay qolo walba dhankeeda u fakarato annaga nalala jiraa oo hebel baa la xanaantay iyo annagaa nalala jiraa oo hebel baa la xanaantay mararka qaarkoodna bulshada caalamka laftirkeeda ku kala qaybsanto qolana tiraahdo tana hadda bilasel madheera oo kale kan eh, african unionka u jooga eh, heshiiskii axmed madoobiye xidig iyo markuu faalleynahayey wuxuu ka dhigay wax uu qabin dhex maray hooda dawladda aad bay arrintaas u faafiyeen oo u buunbuuniyeen oo big bush uga dhigteen kuwa kalena markii sidaas oo kale macnaha qof bulshada caalamka ka miduhu ama senate is one uu dawladda farta ku geyo ayay iyaguna waxay yidhahdeen annagaa gool dhayle laakiin Waa tahay.
waxaasoo dhanu macnahay leedahay kuu sheegahaya dowlad goboleedka iyo bilada iyo waxaasoo dhanu hal macnay loo gudin maxay tahay waa kadiino ay leedahay bulshada caalamku dad cayaarhaya dadkaas kala badintooda iyo kuraasta say u kala bedeshaan iyo macnaha sida aynan qof kasiinada banaanka ka ah u saamaynayn ayayna qof kasta oo soomaaliya ayna u saamaynaynin qof bal laga yaabo waajibaad mas-aasidka inay dhib ugu geystaan mooyaane laakiin isbedel muxuu haysto diiftii ummadda haystay iyo tiigii afartanka sano lagu jiray looga kabanayo sidaasayna usoo baxay waxa waxdeeda maxay tahay dowladda hadda kuwa mucaaradka ah oo axsaabta iyo madaxweynaashii hore iyo kulli dowladda markay dhaliilahayaan hadal yaraate ee mashruuc mashruucan ka bedelan oo ay soo bandhigahayaan ma- ma ay jirto marka waxay soo bandhigahayaan qolo waliba maxuu haysto meeshaas in looga kaco oo ka fadhiyo uu ka kaco oo wuxuu samaynayey uu sameeyo weeye hadafkooda waa tahay waxaas kan samaynaya ama kasoo socdaa samayn doonana wax annagana soo gaarayo ma ahan ama ummadda soomaaliyeed waxa ummadda soomaaliyeed soo gaari lahaa waxay ahayd madax banaani awalan ciidamada shisheeye in laga kacsho dadku inuu istisaamaxoo heshiiyo dowlad mataqaanaa iyagoo nabada ay dhistaan yacni taasna waa laga hortaagan yahay oo mataqaanaa anigu sidaan u arko waa tahay Een, halka waxaa- halka igu jooji een, Haa.
waan kuusoo laabanayaa Ee, xildhibaan zakariye waad maqlaysaa ee, qadiyadda beesha caalamka marka la eego ee, xaaladdu waxay maraysaa ee, sheekadii leyle oo kale oo nin walbaahi uu sheeganayay iyana aanay ee, ninna u ictiraafsanayn taas lagu daray ee, xaaladda ka jirta waddanka ee, magaalada muqdisho oo xildhibaano badan ay sheegayaan in sidii hore ayba kasii liidato oo wadooyinka dhagxaan ay ku xiran yihiin xasarado la xidhiidha dhanka siyaasadda ay jiraan khilaafkii dowladda iyo maamul goboleedyada uu taagan yahay oo xataa dowladda iyo wadamo kale oo markii hore saaxiib la ahaa ay kala fogaadeen arrimahaas iyo kuwa kale ee aad ka dhawaajisay marka la eego iyo doorashada la leeyahay waa la qabanayaa sow uma eka shimbirayahow heesa Eh, horta marka ugu horeysa eh, dowlad goboleedyada iyo iyo dowladda dhexe eh, kala maqnaanshahoodu anigu waxaan ku fasiray sida soo socota waxaad moodaa inay tahay eh, etoobiya intay maqan tahay oo isku maqan tahay oo ay ka dhegeyso awood yeelanayso idinku iskhilaafsanaada markay awoodda yeelatana meeshii ay ka miisi jirtay bay ka miisaysaa oo idinkay hawl idinka qabanaysaa saas bay u eg tahay anigu in la yidhi iyo inay iyagu doonteen garan mayo laakiin mar walba anigu mas-uuliyadda waxaan saaraa dowlad goboleedyada ma saare waxaan saaraa dowladda dhexe waayo ayada ayaa aabbihi hooyo u ah dowladnimada soomaaliya ayadaa laga rabaa geed dheer iyo geed gaaban inay u fuusho inay la heshiiso dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadana waxaa laga rabaa oo mas-uuliyaddoodu tahay dowladdu haddii ay heshiis rabto oo heshiis kusoo qaado inay soo istaagaan aysan ka dhagaxdeedin sababta waxa weeye soomaaliya ma kala goodo ma kala goona jumhuuriyadda soomaaliya laisku yidhaahdaa dowlad dhexe iyo gobolay ka kooban tahay haddii dowlad dhexe la waayona goboladu ma jiraan haddii gobolada la waayona dowlad dhexe ma jiraayaan dowlad dhexe ma jirayso dowladda dhexe wax gobolada iyo dowlad marka midna midkiisa kale la-aantii ma jiri karo horta way isku khasban yihiinoo ma aha waxa oo eh, baryo iyo walaaltinimo iyo walaalow iyo in adeerow ma ahane waa khas waa khasab dowladda iyo goboladu inay wada jiraan waa haddii dowlad soomaaliyeed la rabo waa haddii dadka soomaaliyeed loo shaqaynayo Eh, marka dheglaa talagle dhegla ayaa talaglada ayay oran jirtay waa maxay nidaam dhegamada haddii melag dhawaaqayona waa la yidhaahdaa dadkii ka horreeyey kuwaan oo ay ka mid ahaayeen nimankii la oran jiray eh, qabaqbalayaasha dagaalka dhinacna markay ummadii u bixin waayeen ummadii baa ku kacday waa la weydaa haddii oladan hadda jirta oo macaa dawladeeda iyo gobolgoboledeeda iyo waxa kale ay ummadda u dhaqaajin waayaan dhinac waxaan qabaa wixii kuwii hore ku dhacay baa ku dhacaya wuxuu waadada dunyo ma waad og tahay oo dadka soomaaliyeedna qoraxu dhac markay u jeedaan dadka xukumaha hadda oo ama heer ha noqdeen gobol ama heer dowlad federaal ha noqdeen qorax kasoo bax bay u jeedaan isma oga ayagu shacbigu waa og yihiin dadkaan inay khaldan yihiin laakiin dadka xukumaha waxay u haystaan inay xukumaan oo raalli laga yahay bay u haystaan waana meesha khaladka ugu weyna ka jiro dowladuhu ku burburaan wey waxa weeye waxay ku dhow yihiin dadku inuu kalsooniga kala noqdo dadka hadda uu xukuma waana ogtahay sidaas dadku dowlad bay rabaan oo nabad bay rabaan oo waxay rabaan madax banaani bay rabaan oo adeeg bay rabaan oo bulsho daalan oo baaba'day oo haddii alla ku run yahay silecday soddon sano silacaysay weeye hadday u haystaan dadka uu xukumaa inay qabiil ku dhaqdhaqaajin karaan laguma dhaqdhaqaajin karo dadka hadda qabiil inuu fantasy yahay uusan waxba ka jirin bay ogyihiin waa soo mareen cidda rabta inay jawaab ka buuxsato ciddii saacshaqday oo rabta inay kursi ku fadhiisato lama jira anugu waa tahay waayahay gebagabada ayaanu ku dhownahay xasan fiyoke markaad eegto dowladaha caalamka iyo waqtiyada ay u diyaargaroobayaan doorashooyinka inta badan boqolkiiba siddeetan waxaa la abbaaraa xaqiiqda dhabta ayaa lasoo bandhigaa duruufta jirta iyo eenta jirta ayaa la taabtaa laakiin soomaalida gaar ahaan siyaasiyiinta iyo dadka xilalka haya iyo dadka ee ololaha ku jira markaad eegto way ka duwan tahay oo ceelal iyo waxyaabo badan ayaa la ballan qaadayaa kadibna ma aragtay ee waddankii dhibaato ayuu lugaha la gelaya arrimahaasi maxaa u sabab ah macnaha waxaa weeye qofku madaxuu noqonayaahi hadaf buu leeyahay wax kasta ha sheego wuxuu sheegayo markaas ujeeddada uu ka leeyahay oo dhan waa inuu hadafkaa gaaro oo ah inuu madax noqdo markuu madax noqdo laba arrimood buu qaban karaa waxa weeye wixii cid isagu uu isleeyahay waxbay kuu dhimi kartaa ay ku kalifto oo uu darteed u qabanayo iyo wixii isagu uu isleeyahay dan gaaraha aduu ka qabsan karta bilxaqiiqana waxa weeye ninka maanta billa soomaaliya yimaada ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama baarlamaan ha noqde inta badan wax weyn oo systemka hadda jira maxaa yeelay systemku asagaa faashila systemka hadduu faashiliyo fadhiid yahay oo uusan waxba qaban karin qofku markuu u tago systemkiibuu ka mid noqonay sidaas daraaddeed qofka ugu caaqilsan waxay noqonaysaa marka inuu yidhaahdo systemkan faashilka intaad ku dhex jirto maxaa danaho adigu aad ka qabsan karta kadanaysi marka intaa meesha uu ku jiro waxaan ahayn oo horta waajibaha usuqaraya maxaa yeelay waa wax macluumahoo cad weeye waxa qofka raba inuu soomaaliya isbedel ku keeno uu qaban karo isbedel soomaaliya qofka raba inuu ku keeno waxa weeye saddex arrimood baa saldhigu ah waa kow waa amniga waa inuu al-shabaab wada hadal deg dega la galo laakiin ilaa hadda cidda ku gowracan gaaladii waddanka qabsatay ee etoobiya iyo kuwii markii dambe kala wareegay cidda ku gowracan go-aankooda weeye cidda nabadda diidano aniga aragtidayda shacabka dad badanna saas u arka waana midda keentay dad badan oo ayagoo dawladda waa taageersannahay leh inayan waxba u horeyn taageerada oo haba yaraatee waxay macnaha inay ayagu wax kaga doontaan mooyaane waxay ku kordhinahayaan ay jirin dawladda taageerada anfacaysaa waa naf iyo maal midna qof siinahaya waa waa yarta waxa keenayana sidaas bay u arkaan dadku midda labaad waxa weeye midnimada oo ka bilaabata somaliland somaliland waxa weeye provocation moogiye ilaa hadda iyo wax la yidhaahda carin aflagaadayn mooyaane wax macno leh oo qaab macnaha dad tolnimo iyo wadahadal iyo midow doonahaya ay la imaadeen oo dawladda kuwii hore iyo kuwan midna maana arag waxaan aaminsanahay inay uga dhow yihiin soomaalinimo iyo go-aan muqaamalaha inay qaataan labadaba iyo aragti caalamka siduu u shaqeeyo oo ay u arki karaan inaan somalilandna gaar waxu noqon karin soomaaliyana ay gaar waxu noqon karin marka qodobka saddexaad waxaa weeye duruufta abaarta iyo cudurrada iyo mataqaanaa waxaasna waxa weeye marka hore jawi nabadeed oo dadkii lagu hawlgelin kara inaad abuurto marka labaadna dadkii wax garanahayey oo oo waxaa la yidhahda human resource oo waddankaana uu lahaa oo kuwa waxbartay oo professionalka ay ugu horeeyaan inaad si cambaigna u halgeliso oo iskaa wax u qabta oo wadankii saas aad ku soo bixiso saddexdaas midna sharaaci waxay u qabteen ma arag waxaad ku tusaysaa ninkan wax kasta uu maadanaa markuu meesha tago waxaa u caddaanaysa inuusan systemkan si soomaali wax loogu qabto u jeedin saas daraaddeed kharashkii kaga soo baxay iyo fursaddu haysto unbuu isu baalans garaynhayaa wixii maxsuula oo uu ka dhalin karo oo isaga wax u baxay waayahay anigu eh, saasaa isleeyahay waa tahay waxyaalo marka kor Waa tahay.
laazimka ahoo doorashadan iyo maxaan ku idhaahdaa in eh, aad xilkii meeshii lagugu talagalay ku wareejisay iyo inaad isku daydo inaad adigu sii dheeraysan karto iyo waxaasoo dhan waxay u adeegahayaan maxaad meeshaa ka qabsan kartaa laakiin xaqiiqdu waxa weeye systemkaa faashila systemkaasu intuu jiro oo amison iyo accommodationkaasu ay yihiinna oo dadka soomaaliya ayna ku qanacsanayn waxaas inay dowladoodu yihiinna wax isbedelahayo oo ummadda sunaad gaaraya ma jiraan oo wixii Waa soo tahay.
maray ka waa tahay maqaya xasan Waxaan saas laakiin isleeyahay.
een, inta aanan siin zakariye hadda waxaad la socotaa ra-iisul wasaaraha etoobiya ee baarlamaankii ayaa fadhiistay cod baa la qaaday waqti aan la cayimin ayaa loogu daray cudurka corona awgii arrintaasoo kale miyaanay hadda u bannaanayn madaxweynaha dowladda federaalka maadaama saaxiibkii abeyba waqti loogu kordhiyey waxa weeye laba arrin hore baa saa u ah waa mare inay ka- inaysan dhici karin waa mare abeey waddanka wuu xukumaa intiisa badan saas daraaddeed wixii sharcigahoo uu aas-aas u helo wuu ku laazimi karaa ilaa xad inkastoo aada loogu kacsanya isaga laftirkiisa marka taas way ku kala duwan yihiin oo hadda ninka madaxweynaha intuu baarlamaanka hadda uu fariisiye oo inta badan ku qanciyo inay muddada kordhiyaan ama baas- baarlamaanka laftirkooda ay dan ku qabaan hadda inay muddadooda kordhisaan waxa weeye fulinteeda iyo practical in laga dhigo ayaga keligood kuma xirna amisoontay ku xiran tahay bulshada caalamkay ku xiran tahay eh, waxyaalo badan bay ku xiran tahay marka sidaas daraaddeed abeey si kale haddii loo dhigo haddii aad dictatornimo rabto iyo xukun dheeraysi awoodda aad ku bushan lahayd waa inaad mid maanta u baahnayd haysataa taasu haystaa midda labaad waxaa dhici karta qolada hadda bila soomaaliya joogtaa inay u arkaan doorashadu inay hadda dhacdo inay iyaga ugu rajaroon tahay oo ay isasiinayaan inay mataqaanaa ay istustaan xisaabaadkooda markay isu geystaan iyo qaabka ay doorashada u dhacayso markay u far- ay fartamadeeda ay iyo dadkay u dirsadeen iyo waxaas inay u dhalato inay u soo bixi karto inay iyaga u dhacdo Waa oo ay tahay.
istustaan macnaha Waa tahay.
garantooda ay u qaataan waayo waan Taana ku waa soo dhici laabanayaa kartaa oo- waqtiga ayaa cidhiidhi ah markan inta aanan su-aalaha gebagabada ah qeybin een, xildhibaan zakariye doorashada marka la eego iyo qaab dhismeedka dowladda waxaad la socotaa waa arrin qabiil ku salaysan ama afar dhibic shan hadda ka hor waraysi aan magaalada muqdisho kaaga qaaday xataa waxaad ii sheegtay in general gabra uu magaalada nairobi kugu yidhi annaga ayaa idin abuurnay barnaamijkan four point five-ka weligiinna kama baxaysaan see marka barwaaqo iyo doorasho iyo horumar lagu gaarayaa iyada oo nidaamkaas isaga ah ee four point five-ka iyo ee lagu guda jiro ha maya waa waa iska caddahay waxaa weeye xigmadda inaan dowlad soomaaliyeed la helin oo la iska daba sawiroodo xigmadda ku jirtaa waxaa weeye wax kale maaha dadku ha daaleen weeye markay daalaanna ha isdhiibeen weeye markay isdhiibaanna wax walba ha ogolaadeen weeye inta aan la fahmin oo dadka soomaaliyeed aysan intooda badan fahmin waa intaas ha la daaliyo ha la daaliyo intii dowladnimada garanaysa ha dhammaato inta kale kaa yani waxaad arkaysaa hadda qaar ku leh soomaalida etoobiya dhulka etoobiya soomaalida dhulka etoobiya kenya afkeenna kuma jiri jirin waxaas annaga luqadeenna waxaa ku jirtay dhulka soomaaliyeed oo etoobiya gumaysato dhulka soomaaliyeed oo n f d oo ay gumaysato kenya dhulka eh, soomaali galbeed waxaasu ahaa afkeenna waa laga soo degay kuwaan jamhuuriyadda jooga baa hadda waxay yidhaahdaan dhulka etoobiya ama kilarka shanaad kuwa hadda dhulkaas degan oo soomaali galbeed degan anugu markii aan goday tegey oo lafaina marti qaaday way istaageen waa hadleen waxay yidhaahdeen ilaahay waxaan ka baryaynaa afkii carabku ha idin gooyo haddaad mar dambana tiraahdaa soomaaliya iyo etoobiya ma raacdo etoobiya iyo soomaali maqlaysa si wanaagsan marka qoladaan jamhuuriyadda soomaaliya ahayd oo aabbiyi hooyo ummadda soomaali soomaali nation u ahayd ma aabbiyi hooyaha u ahayd weeye in la daaliyo inay isdhiibaan kala tagaan dhabarkay isu jeediyaan soomaalina sidaa ay ku baaba'do aabbiyi hooyo ay weydo kuwa hore hore hore awal loo haystana la haysto kuwaan hadda jamhuuriyadda soomaaliya ana la qaato ninkii intaa aan garanayn oo aniga internetyada ayaa waxaad ku arkaysaa annaga etoobiya nagu bashanhaya dadkay walaalahan weye dadkaasaa soo baxay hadda waxay garanayaan male waa shan iyo shan boqol oo sano taariikhdeed ma yaqaaniin waa juhalo waa kuwii falastiiniinta ahaa dhulka ka iibin jiray muxuu ahaa yuhuudda ka iibsan jiray oo kale weeye ama jawaasiista u ahaa dadka waxaas yidhaahdaa intaas markaa intaa idhaahdo isma geli karaan afar iyo bar iyo dowladnimo nidaamkan federaalka ah hataa etoobiya lagu soo sameeyey waad ogtihiin gabre waxyaalaha uu yidhi boqol sanay muxuu ahaa lugaha idinkaga maraanaysaa ilaa aada isdhiibtaan oo aadna ogolaataan inaan dowladda idin aada idinku qaati kale istaagtaan waxaa ka mid ahaa federaalka iyo iyo muxuu ahaa afar iyo barka qabiilka afar iyo barka ko etoobiyadii boqolaalka qowmiyadooda ahayd oo siddeetan iyo afarta af ku kala hadlaysay oo tobanka diimood kala haysatay oo federaal labaatan sano soddon sano ka hor ku dhawaaqday baa hadda lema socon karto federaal lama ahaan karo abay axmed wuxuu leeyahay federaal lama ahaan karo etoobiya tagdham etoobiya amidooda halkii anagu joognaa marka awalna iyagaa hoosta noo soo geliyey waxa anfacaya soomaalida waxa weeye nidaam furan devolution bay tiraahdaa gaalada muxuu ahaa nidaamka hadda u k oo kale oo ah iyo xataa kenya countiska ah sidaa kaas xataa maraykanka oo kale laakiin nidaamkan annaga aan ku shaqayno oo tribalka ah oo belada ah oo qabiilka ku salaysan oo qolo walba meeshay joogto ay muxuu ahaayeto qabiilada kale xataa waa nidaam khatar weye dhaqaal ahaan buusan sustainable ahayn oo socon karin soshaal ahaan buusan socon karin oo hadda qoladii meeshaas isle toban wiil baa dertiin kuwa kale baa kuwii kale caburanaysa oo qabsanaysa markaasaa kuwii kale nabcanayaan markaasaa nacaybkaas wuxuu keenayaa inay midoobaan in qoladaa la nacabyaha laysugu tago dagaal horle inuu gobol walba ka dhaco halkaas weeya meesha loo socdaa mana aanaan garan Waa tahay.
isla fiicannaha annagu waa tahay waa laakiin gebagabadii meesha loo socdaa waa halkaa waa gebagabadii qaran ahaan baa lagu kala tegey qabiil ahaan iyo gobol ahaan baa lagu kala tegaya iyo degmo ahaan marka dambe su-aasha ugu dambeysa marka een, ninkii dayn cunay belu ka dibiray ma garata warkayga Aad iyo aad waa aan ku- dayn aanu aanu aanu ambanayno waxaas waan ku fahmay waa su-aasha ugu dambeysa waa hal su-aal xasan dhankaaga haddaan ku horeeyo kolley doorashada ayaan ka hadlaynay ee, waxyaabo badanna waanu soo falanqeynay oo taagan kaba soo qababa ee doorasho ayaa dhacday madaxweyne ayaa la doortay soomaali dan ma ugu jirtaa in afartii sanaba mar xaflad lagu qabto ee magaalada muqdisho mid ka mid a xeryaha ku yaala ee la khudbeeyo la sacbiyo beesha caalamku ma aragtay ay ka hadlaan ciidamo shisheeye waddankii ay joogaan xaalku uu sida ahaado haddana afar sano oo kale saasoo kale loo sacbiyo soomaali dan ma ugu jirtaa xasan Eh, waxaan u malaynayaa su-aashaas jawaabteedu way ka saaran tahay ninka la yidhaahdo sadda annaga hadda banaanka ka joogna eh, kuwa hadda sheegaysa oo waxaa qabta ayaa hadda waxay leeyihin sidaa soomaaliya dan uma jirto oo wax fiican baa keeni maayo oo ka bedelan marka waxasaa loo leeyahayna waxa weeye in laisku waafaqay inankaasi ayna soomaali dan ugu jirin bal ee qolooyin ka dhigi jirtay inay dan ugu jirto soomaaliya dadka u tusi jirtay ayaa hadda ku qanacsan inaan cid ka dhegaysanaysaa oo dambe aysa jirin ee wax kale la keeno waana waxaa loo leeyahay hadda one man one vote baa loo gudbahayaa taasu macquul maa laakiin haddaad ileedahay macnaha maxaa rajo ah oo ka furan oo looga guurahaya unfortunately anigu hadda waxa weeye ma arko sideedabana ma arko En systemkan hadda xalame iyo walwalaaqa mataqaanaa hadda changes waan iyo ay ka bedelayaan maxiga inay inay wax badan ay ka bedelahayaan waayahay ee, marka sidaasaan u arkaa sababtoo ah waa qof dhintay oo la yidhi caruur buu dhalahayaa ee hala sugo caruurtaasa wax qabanaysa ee systemka halkaa ka jira saasaan u arkaa iyo wax laga filayo waaya Eh, xildhibaan zakariye eh, waa isla su-aashii in la qudbeeyo oo xaflado la qabto salaad cali jeelle iyo xildhibaan zakariye iyo inay qudbeeyaan afartii sanaba mar xaaladdu ay sideeda iska ahaato amaba ay kasii darto dhagaxaan lagu gooyo wadooyinka lasii kala fogaado xal ma u tahay soomaali ma de wa taas waa waa su-aalna su-aal maaha taas waxa weeye de maaha xalna maaha mana soconayso waxa weeye hadda aniga salaadkaana soo qaato na- na maarti laakiin eh, qof kasta ka dhigba eh, qof kastoo sidaas sameeya ma shaqeynayso sidaasna annagu mana samayno waana kasoo horjeednaa waxaanu rabnaa doorasho qof iyo cod inay dhacdo doorasho qof iyo coda ma aha in muxuu ahaa sidaad sheegaysid ma ahana waxa weeye dadka soomaaliyeed inay doortaan dadkii ku kalsoon yihiin doorashada laftigeeda haddii aan la qaadayn oo wax maslaxad dalka aan loo qaadaynin waxay dhici kartaa waxay noqon kartaa kuwii dhici jiray oo lixdamadii oo laisdili jiray oo laisdooxi jiray oo kuraasta laisku dili jiray marka in election ama doorasho xor ah oo madax banaan oo aan laysdhicin oo si cadaalada u dhacdo qolada kalada hadda haystaana mas-uuliyadda sida saarantahay iyo guddigooda guddiga doorashooyinka inay sidaa ka dhigaan si unfair election waa inay noqotaa waayo electionka laftiisa dhib keeni kara hor leh oo aanan tabar u hayn marka inay taladii intaa wey waa tahay dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aannu ku falanqaynaynay khilaafyada karkaarada goostay ee ka dhex jira dowladda federaalka ah ee ku salaysan muddoxileedka kasii dhammaanaya farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo suurtagalnimada inay dhici karayso doorasho waxaa nagala qayb galay zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ah iyo aqoon-yahan xasan fiyoke cali tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري ريود أنت يا أحلى نشيد وازعري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها